maanta waxaanu barnaamijka kaga hadlaynaa oo kaga jawaabaynaa su-aal ay dadka qaarna soo weydiiyeen kuna saabsan intee in la eg buu sayid maxamed ku eedaysan yahay dadkii soomaaliyeed ee uu waranka daraawiishtu la tegey maxaa ka run ah maxaase ka been ah ingiriiska iyo soomaalidii uu ku adeegan jiray ee uu dagaalkii sayidka u soo kaxaystay waxay in badan ku eedeeyeen inuu wadaadku dhiig yacab ahaa oo aan shisheeye iyo sokeeye u kala socnayn ilaa maantaba waxaa la helayaa dad badan oo soomaali ah oo ay weli maskaxdooda ku dambayso raadkii dacaayadda shisheeyaha iyo wadaadadii soomaalida ahaa ee sida tooska ah sayidka ula mudansanaa caddaankaa iyo soomaalidaa isbahaystay markay eeddaa sayidka iyo daraawiishta saarayeen ama saarayaan ma ay xusaan mana xusi jirin duulaamadii iyo weeraradii col iyo gaadaba lahaa ee madax iyo manjatoona aan loo kala sooxi jirin xarumaha daraawiishtana lagu soo qaadi jiray ma ay xusi jirin raggii talada xarunta sayidka la waday ee sida gardarrada ah fardhidin iyo jidbaari xabadda loogu leeqsiiyey mana xusi jirin wixii ay xoolo dhaqeen ee ingiriiska iyo dadkay isla socdeeni dhac kula meeli jireen ma ay xusi jirin inta jeer ee ay sayid maxamed kaga oohiyeen markay dhegta dhiigga u dareen boqolaal nin door wada ah oo ay daraawiishi ku dhisnayd bal si ka fiirsi leh u akhri meelisyadan kugu qasbaya inaad sayidka la ooyidid ood dhankiisa ka soo jeesatid eebbowgayeyga oo dhan waa nalaga guuraaye waa noo gadleeyaan dadkii gaalada ahaayee eebbow giriig kulay ku tahay nalagamuuneey go'na lagama qaadina dulmay nagu galaayaane gabaad kale hadday noo helaan waa gam ilaahayna eebbow waxay nagu gabreen diinta soo gala eebbow garka haddaan qabsaday gaaxsha nabadii eebbow gamaan iyo waxaan gini casdiibaayey eebbow garow kagama helin goolashaan waday gambaraaligiibay warmaa nagu garaaceen eebbow waa gumaadeen raggii gaanaha ahaa eebbow waxay gabawareen gaaguf iyo xayd xirsigii garaaraha lahaa gaarufkii dile'e gaydhaale ow aadan bay galowda taabteen eebbow geesigii ina dharey ugu guduudsheen guxushaaga baynaxa ilmadu waa tagabaxlayn goxoska muuse taaganaa wadnuu ila gariiraa eebbow waysgamaamaa markuu gaarka soo maro meelisyadaas aanu soo sheegnay waxay ka mid yihiin gabayga sayidka sixda loogu jecel yahay ama sidaan mar hore carabka ugu soo dhisannay ugu macaan uguna duluc shishaysa waa meelisyo ku tusaalaynaya dhibaatooyinkii ingiriis iyo soomaalidii horkacaysay ay daraawiishu geysteen raggii ay ka laayeen gardarradii ay hadba ula iman jireen soomaalidii uu had iyo goor xoolaha iyo lacagta ku miisi jiray siday ugu gacan sayreen qalbi murugaysan iyo iimaan rogmaday isagoo ah ilaahayna u cabanaya ayuu leeyahay eebbow dhulka meel aan ka degno nalooga dhaalay eebbow gaala iyo cawaankeed way noo goodiyaan eebbow gariigga aan aad u kala fognahayba ha ku ahaatee nin waliba birta naga aslay eebbow eedkama aanaan geline waa gardarro waxa ay noo gumaadayaan eebbow dhibaatooyinka ay nagu hayaan waan ka seexan kari lahayn haddii utun aan ka qabnaa ay jirto eebbow waa diinta ha la taageero oo jahaadka ha loo soo baxo eebbow nabaddii iyo waanwaantii aan la agtaagnaa la iga hoos qaadi waa eebbow fardihii lacagihii aan bixinaayey iyo goolashii aan dadka ka wada simay la igu tixgelin waa laguna dabci waa eebbow warmihii bay naga asladeen eebbow raggayagii tiirdhaxaadka ii ahaa way makaleen eebbow waxay cidhidda jiifiyeen darwiishkii xasan gaaguf axmed iyo xayd aadan galleys eebbow xifdiwaal maxamuud ayay jidbaala gaala iyo cawaankeed ku mawtiyeen eebbow aw aadan seed iyo xaaji maxamuud beri ayay ugu shubeen eebbow garcadaaga da'oobay ee baynax aadan galleys waa taa ay ilmadu dhabannadiisa qoysay markay god aakhiro u direen saddexdii darwiish ee uu dhalay goobtii jidbaalana ruuxa lagu weysiiyey eebbow wadnahaygu waa gariiraa markaan arko muuse taagana jaamac oo keligii kolba meel muruga la taagan eebbow ma eego eh wejigaan ka dadbaa markaan arko isagoo naxdin la siicaya oo go-anaya afartii darwiish ee uu dhalay tidbaalana gaala iyo soomaalidii waday ay ku makaleen wuxuu ilaah u cawdo iyo wuxuu u ashtakoodaba wuxuu dhibaatadii la soo gaarsiiyey tusaaleeyo oo waxa lagu falay gocdaba wuxuu ugu dambaysta rabbi ka durraansanayaa inuu libinta u soo meeliyo oo laga gacan sarraysiiyo dadka gaalada taabacay ee xaqii daraawiisheed lagu ogaa godabta badanna ka haya eebow goonji weyn iyo xaq bay naga gullaabteen guullow ma helayaan waxay nagu gubaayaan eebow waxay naga gogtaan waa galoof olol eebow sidii guun haweengiidu waa ani eebow nin gobabaana hooy guuni rifaysaa eebow waxaa noo gurmaday gaaya alifley ma garaysna eebow waxaa guufanayska ah eebow gaboodii doraad waan ka garalay eebow markaan gaylamay guulmiyoo baqan eebow guddoonkii sharciga gooye nimankii eebow kufriga gadaftalay gacanta haystaane eebow anaa kugu garlehe guusha haysteejin buu yidhi sayd maxmed ma ahayn sida ay cadawiyadiisii ka faafin jireen nin dhiigga dadka u ooman dhaca xoolahana u teel qaba wuxuu ahaa nin ay waddaniyad weyni beel qaaday hase ahaatee dadkii uu danaynayey ay la garan waayeen wuxuu ahaa nin isaga iyo xarunta daraawiishtuba in badan sidii ifka looga tirtiri lahaa loo guuray naftiisana la dooni jiray hagardaamooyin badanna loo geystay markuu fakeray oo habeenno aan yarayn ay xumada soomaalida lala maagan yahay naftiisa kala dooday dadkiina ay waanadii badnayd wax ku qaadan waayeen weerar joogto ahayna uu xagga soomaalida kaga imaanayo ayay la ahaatay dadku inuu laba qaybood yahay qaybta hore oo ah daraawiishta uu madaxda u yahay dantooduna tahay ingiriis talyaani iyo xabashi inay dhulka soomaaliyeed ka badbaadiyaan oo dagaal hubaysan kaga saaran qaybta kalena waxay ahayd soomaalida xoogagaa shisheeyaha aad la safatay oo u soo horkixi jirtay ceesha tusi jirtay dhabayaasha u kala tilmaami jirtay awrta ka iibin jirtay ama ka ijaari jirtay dabadeedna xarumaha daraawiishta soo hordhoobi jirtay labadaa qaybood inay soomaalidu tahay markuu ka badin waayey ayuu u qaatay daraawiishna dhacsiiyey aragtida ah cadowgaa jaalihii waa cadowgaa sida uu qamaanbulxamba ku gebiyey daabaca ninkii kugu dhiftee daabka kuu celiyey iyo kii duleedshaay ku yidhi wax isma doorshaan sayid maxmed aragtida iyada ah siyaasad qarsoon kama dhigin wax badan ayuu gabay ahaan iyo qoraal ahaanba ummadda u bandhigay ninkii gaalada aan la dagaalamayo taageeraa isna waa gaal